Baaritaanka nitric oxide-ka nitric oxide yar ee hawada lagu sii daayo Pheno-baaritaankaaga bararka xiiqda oo la sharaxay. Waa maxay baaritaanka nitric oxide-ka yar ee hawada lagu sii daayo Pheno? Waa baaritaan loo isticmaalo in lagu ogaado xiiqda iyadoo la cabbirayo neeftaada. Baaritaanku waa mid sahlan oo fudud in la sameeyo, oo ay weheliyaan baaritaannada kale ee lagu ogaado cudurka, oo kuu sheegi kara adiga iyo kooxdaada xiiqda nooca xiiqda ee aad qabto. Maxay muhiim u tahay? Baaritaanka Pheno waa mid waxtar leh oo kaa caawin kara in aad faham wanaagsan ka qaadato xiiqda aad qabto iyo in aad maarayso, adoo adeegsanaya taageerada kooxdaada xiiqda. Baaritaanka Pheno wuxuu cabbiraa bararka marinnada hawo-mareenadaada. Haddii bararka aan la daaweynin, wuxuu keeni karaa xiiq qabasho nafta halis gelin karta. Markaad ogaato nooca xiiqda ee aad qabto, waxaad si fiican u fahmi kartaa daawadaada, aqoonsan kartaa markay daawooyinkaagu si fiican u shaqaynayaan, iska ilaalin kartaa xiiq qabashada nafta halis gelin karta. Sida loo sameeyo baaritaanka baaritaanka Pheno waa mid ammaan ah oo fudud in lagu sameeyo dadka waaweyn iyo carruurta. Waxaad qaadan doontaa neef badan, kadibna si tartiib ah ayaad ugu neefsan doontaa shaandheeyaha afka lagu xiro, waxaadna ku sii dayn doontaa qalab yar oo la qaadi karo ilaa toban ilbiriqsi. Baaritaanku aad ayuu u sahlan yahay in la sameeyo marka loo eego baaritaannada kale ee xiiqda sida baaritaanka shaqaynta sambabka ama baaritaanka sii deynta neefta. Qalabku wuxuu qoraal ku soo qori doonaa shaashadiisa. Sidee loo diyaariyey baaritaanka? Ka hor baaritaanka, waxaa jira dhowr waxyaabood oo ay tahay inaad isku daydo inaad iska ilaaliso si aad u hubiso in baaritaanku waxtar leeyahay. Waqti badan u qorshee oo iska ilaali inaad inaad lixaadsato ugu yaraan hal saac ka hor ballantaada. Ka fogow sigaar cabbista ugu yaraan hal saac ka hor baaritaankaaga. Ka fogow cuntooyinka hodanka ku ah nitrite-ka sida khudaarta caleenta cagaaran leh, tusaale, seleriga, basal baarta, baytaraafka, selarka, iyo isbinajka. Ugu yaraan saddex saacadood ka hor baaritaanka. Waad u qaadan kartaa dawooyinkaaga caadiga ah sida caadiga ahayd ka hor baaritaanka. Hubi in dhakhtarku ka warqabo dawo kasta oo horay loo qaatay ama haddii mid ka mid ah hawlaha kor ku xusan ay dhaceen ka hor baaritaanka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo www.asthma.org.uk/advice/diagnosis/testes.